الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحديث السابع حديث كتضبات عن حمران مولى عثمان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه xumraan waxa weeye nabi mawla waxaa xoreeyey oo mawla uu ahaa cuhmaan ibni cafaan imacnaha addoon buu ahaan jiray qofka haddii mawla la yidhaahdo markii hore addoon buu ahaawa cuhmaan baa marka xoreeyey oo mawla uu ahaa annahu ra'aa wuxuu arkay cumraan ninka la yidhaahdo xumraan ninka la yidhaahdaa wuxuu arkay cuhmaana cuhmaan buu arkay oo dacaa u yeertay biwadu'in weeso marka biwadu oo wowga la kor dhigo waxaa loo jeedaa biyihii lagu weesaysanayay buu u yeertay haddii wowga la godana waa ficilka la samaynayo marka wuxuu dacaa wuxuu u yeertay cuhmaan baa wuxuu u yeertay biwadu'in weeso biyo uu ku weeso qaato weesadii buu bilaabay marka oo nabiga calayhi salaatu wasalaam sidii uu u weesaystay ayuu tusayaa cuhmaan oo u weesaysanayaa oo saasay samayn jireen saxaabadu way tusi jireen ficil ahaan ayay u tusi jireen taabiciinta weesadii nebiga iyo salaadii iyo kulli ficil ahaan bay u tusi jireen dacaa biwadu'in weese ayuu u yeertay fa afraqa waxa uu ku soo foorariyey calaa yadayhi gacmihiisa min inaa'ihi weelkii weelkii weesadu ku jirtay ayuu intuu saa gacanta bidixda ugu qabtay oo kusoo foorariyey midigta ayuu markaa ku shubtay biyihii kabacdina markaa ku dhaqay faqasalahumaa talaata maraatin labadiisa kaf oo hore ayuu horta wuxuu dhaqay saddex jeer leannahuna waanagii soo marnay xadiidkii ahaa qofku yuunan biyihii gacantiisa gelinin inuu saddex jeer dhaqa mooye weliba khaasatan hadduu hurdo ka kaco marka maadaama weesadii kafeynka laga bilaabayo marka ugu horraysa intuuna weelkii gelin ayuu saddex jeer waxa uu dhaqay labadiisii kaf oo hore gacmaha ayuu saddex jeer dhaqay uma ka bacdi markaa adkhala waxa uu geliyey yamiinahu gacantiisii midig fil waduu weesadii buu dhex geliyey macnaha weelkii weesada ugu jirtay ayuu gacantiisa midigtaasaa u geliyey oo soo darsaday wey macnaha weel markaa godan oo biyihii ku jiraan ayuu rabaa inuu ka weesaysto tuubooyinkan iyo waxaan ma jirin gacantiisii midigtuu geliyey wuu soo darsaday weesadii buu bilaabay marka uma ka bacdi markii uu soo darsaday ayuu tamadmada wuu luqluqday wastanshaqa wuu sandaarsaday wastanthara wuu iska soo fiifiyey biyihii marka saddexdan arrimood oo isla socota hal xantoobo oo biyaha hal mar gacanta lagu soo qaato ayaa lagu samaynaya gacantii baad biyihii saa u gashanaysaa waa soo darsatay qaar afkaad gelinaysaa qaarna sankaad gelinaysaa markaad sankii ku jiidid oo marka hore intaad sanka gelisid dhahdid oo kor ugu jiidid ayaa markaa iska soo celinaysaayo fiif dhahaysaa oo istintaarku waa in la iska soo fiifiyo marka uma tamadmada wuu luqluqday oo madmadashadu waa biyaha afka lagu celceliyo inta la geliyo lagu luqluqdo ayaa la yidhaahdaa madmadada uma tamadmada wuu luqluqday wastanshaqa wuu sandaarsadoo sankuu biyihii geliyey istinshaaqu waa marka biyaha sanka la geliyo wastanthara biyihii wuu iska soo fiifiyey oo sanka ka soo celiyey istintaar baa la yidhahdaa waa soo celinta taasi marka waa luqluqashadii iyo sandaarsashadii uma ka bacdi markaa waa tartiib marka uma daa'iman waxay faa'iidaysaa tartiib iyo taraakhi inay kala dambeeyaan uma gasala wajhahu wejigiisa ayuu dhaqay alaaan saddex jeer ayuu dhaqay kayfiyadii marka uu wejiga u dhaqay ma uu sheegin laakiin wejigiisa u dhaqay buu yidhi axaadiista kalaa caddaysay biyihii baa lasoo qaadanayaa gacanta midigta gacanta kalena waa lagu qaban markaasaa wejiga oo dhan la dhaqaya wejigana waxaa la yidhahdaa intaa salaanta ah oo waxa weeye ka bilaabma halkaa fooda ah oo hore oo timuhu ka soo baxaan ilaa hoos garka labada dheg ayaa ballaciisu yahay dhegta laga bilaaba dhegteeda kale waa ballaca dheerarkana waa fooda ilaa iyo daqniga halkan hoose intaa qofka soo jeeda oo salaanta ayaa la yidhaahdaa weji waay uma qasala wuu dhaqay wajhahu wejigiisa ayuu dhaqay wejigiisa ayuu dhaqay talaatan saddex jeer wayadayhi labadiisa gacmood buu dhaqay ila almirfaqayni talaatan xadiidkan sidoo kale ma sheegin labada gacmood tee buu hormariyey laakiin axaadiidta kalaa caddaysay oo gacanta midig in la hormarinayo marka wayadayhi ay wuu dhaqay gacmihiisii ilalmirfaqayn mirfaqa waxaa la yidhahdaa suxulka marka ilaadaasi waxay yidhahdeen culummadu waa maca almirfaqayn ay labada suxulna wuu dhaqay oo weesada waxaa la gaarsiinayaa marka labada suxul waa la dhaqayaa halkaa cududka ah oo muruqu ka go-o ayaa waxa weeye fooda loo saarayaa intaa marka ayay markaa noqonaysaa macnihii maca almirfaqayn wuu la dhaqay labada suxulna saddex jeer buu dhaqay isagoo midigta hormarinaya kabacdi bidixda dhaqay uma masaxa wuu masaxay bira'sihi madaxiisa ayuu masaxay ma sheegin sidoo kale marka xadiidkaani madaxa kayfiyadu u masaxay laakiin axaadiidta soo socotaa caddayn doonta in qaabka loo masaxayo madaxa uu yahay horta hal mar masxatan waaxida hal mar horta weeye waxa madaxa la masaxayo isagu ma leh tacadudoo ma bato labana lagama dhigo saddexna lagama dhigo waa hal mar laakiin qaabka loo masaxayo kayfiyadiisa xadiidka soo socda ayaa caddaynaya uma masaxa bira'sihi madaxiisa ayuu masaxay uma kabacdi hasala wuu dhaqay kiltaa rijlayhi kiltaa waa laba wey labadiisa lugood kiltaa rijayhi rijlayhi labadiisa lugood buu dhaqay talaatan ma sheegin marka xadiidkaani lugaha meesha uu gaarsiiyey waa macalkacbayni oo waxa weeye aayadayba ku caddahay oo waxa weeye wa arjulakum ila alkacbayn ay maca alkacbayni labada canqowna waa la dhaqaya marka labada canqow ayaa wax yar laga kor marinayaa si labada canqowba loo dhaqo meeshaas kuraankurta ah oo soomaalida qaar yidhahdaan odaka boohista ayaa markaas la gaarsiinayaa wax yar kor looga qaaday oo intaas ayaa la yidhaahdaa rijlaynka alaaan saddex jeer baa idan la dhaq weesadii marka waa dhammeeyey cuhmaan radia allaahu canhu uma qaala cuhmaan waxa uu yidhi markuu saa u weesaystay ra'aytu nabiya sala allahu calayh waalih wasalam nebiga ayaan arkay calayhi salaatu wasalaam tawada'a weesaystay naxwa si la mid ah oo naxwa wax la mid ah oo u dhow wuduu'ii haadaa naxwa wuduu'ii oo wowga la godo wowga marka hadda marka la goday wuduu'ii waa ficilkay ku dhacaysaa oo haddii wowga la godo waa ficilka haddii wowga la kordhigo oo wadu la yidhaahdana waa biyaha marka naxwa wuduu'i haadaa weesadaydan oo kale sidaan aan u weesaystay oo afcaashaan aan sameeyey oo kale nebiga oo saa u weesaystay baan arkay ayuu yidhi wa qaala markaa yidhi nebigu markuu weesaystay calayhi salaatu wasalaam man ruuxii tawada'a weesaysta naxwa wax u dhow ay macnaha la mid ah oo waxa weeye mithli marka la isticmaalo shaygu waa markay si walba isugu mid yihiin laakiin naxwa waa u dhow waayo waxuunbaa ka bedelaan kara laakiin way la mid tahay naxwa wuduu'ii haadaa weesadaydan oo kale qofkii weesaysta uma kabacdi markuu weesaysto sallaa tukada rakcatayni laba ragcadood laba ragcadood tukada oo sunno ah waa sunnatulwudu' baa la yidhaahdaa laba ragcadood tukada laa yuxaditu fiihimaa nafsahu aan ugu sheekaynaynin laa yuxaditu aan ugu sheekaynaynin fiihimaa labadaa ragcadood dhexdooda nafsahu naftiisa ay aan adduunyo kale ku mashquulin oon wax kale ka fekerin ilaahay uun waxa weeye xaggiisa u jeesta qalbigiisa aan adduunyo kale iyo feker kale iyo waswaas soo gelin oo salaadaa keliya ku mashquula qofka noocaa la yimaada gafara allaahu lahu alla waa u dhaafaa maa taqadama ay aladii taqadama wixii hormaray oo min dembihi waxa weeye dembigiisa ahaa ilaahay waa u dhaafaa xadiidkan markaa waa xadiid aad iyo aad u cadiima waxa uuna ka sheekeeyey weesadii nebiga calayhi salaatu wasalaam u weesaystay oo cuhmaan uu inoo sawiray isagoo inoo caddeeyey xubin walba oo jidhka ka mid a sida waxa weeye loo dhaqayo oo waxa weeye maaragtay loo weesaysanayo waa weesada marka ugu taamsan wa oo in saddex jeer mid walba la sameeyo xubin walba in saddex jeer ilaa madaxa mooye marka la masaxayo mooye madaxa marka la masaxayo isagu mar walba waa hal mar laakiin xubnaha kale kafaynka laga bilaabo madmadadii wejiga kulli ilaa weesadii la dhammeeyo waa atama alwuduu waay waa weesada ugu dhammaystiran laakiin way bannaan tahay inuu qofku uu hal xubin walba uu hal mar dhaqo way bannaan tahay waxaana bannaan xubin walba inuu laba jeer dhaqo xubin walba inuu saddex jeer dhaqo saddexdaba waa bannaan tahay marka waxa ugu yar waa hal hal mar in la dhaqo waxa ugu badanna waa saddex jeer in la dhaqo saddex jeer haddii laga zaa'idiyo waxa weeye nebigu wuxuu yidhi man zaada qofkii ziyaadiya oo ka badiya faqad asaa'a wa dalam waana xumeeyey macnaha sunnihii waa khilaafay dulmi buuna ku dhacay waxa weye khadac buu ku dhacay oo qofkaasi waa khaldamay marka sidaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu inooga wariyey ninka la yidhaha cuhmaan ibni cafaan radia allaahu canhu uu nebigu u weesaystay ayaa loo weesaysanaya halkan marka weesadii nebigu inoo sawiray ee waxaynu ku dayanaynaa marka waa weesadii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo cuhmaan isagu agtiisa kalama imaane waa weesadii nebiga calayhi salaatu wasalaam culammadu waxay isku khilaafeen oo ka hadleen oo waxa weeye khilaaf ku jiraa waxa ay ku tageen abu xaniife iyo maalik iyo imaamu shaafici iyo sufyaan iyo wa kayruhum waxa ay ku tageen istinshaaqa oo sank daarashada oo sanka biyaha la gelinayo waxay ku tageen oo waxa weeye arrintaas inay mustaxabbo tahay ee ayna waajib ahayn ayay ku tageen laakiin culummo badan ayaa ku tegey inay waxa weeye waajib tahay oo sida mashhuurkaa cinda imaamu axmed raximahullah inay waajib tahay ayuu ku tegey oo madmadada iyo sandaarsigu inuu waajib yahay ayay ku tageen calaa kulli xaal marka waa qowl mashhuura oo culummadu qaarna ay ku tageen inay sunno tahay qaarna ay ku tageen inay waajib tahay qolada sunnaha daliishatay waxay daliishadeen qolada yidhi waa sunna waxay daliishadeen xadiid odhanaya cashrun min sunani lmursaliin toban arrimood waa sunankii nebiyada oo rususha laga dhaxlay istinshaaqa marka ka mid ah xadiidkaa markaa sunnaha maxaa loo jeedaa sunnaha midkaan hadda ay fuqahadu isticmaalaan oo markan dambe fuqahadu ay sunnaha ula baxeen waxaan waajib ahayn uma jeeda nabiga calayhi salaatu wasalaam ee waxa weeye sunno waxaa la yidhaahdaa ay ariiqatu lambiyaa ariiqadii nebiyada nebigana calayhi salaatu wasalaam ficilkiisa ayuu ku daa'imay allahna subxaana wa tacaala wuxuu yidhi faqsiluu wujuuhakum sanka iyo afkuna waxay ka mid yihiin wejiga sidaa daraaddeed qowlkan ilaahay uu yidhi faqsiluu wujuuhakum oo amarka ah qaabka loo dhaqayo iyo qaabka loo isticmaalayo nebigaa caddeeyey calayhi salaatu wasalaam bal xataa nebiga calayhi salatu wasalaam wuxuu inagu amray xadiid kale wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman ku xeel dheerow istinshaaqa inaad sooman tahay mooye sidaa daraaddeed markaa waa waajib mana laga tegayo waxay kaloo culummadu isku itifaaqeen oo waxa weeye itifaaq ah oo aan wax khilaafa ku jirin inay waajib tahay madaxa in la masaxayo waajib inay tahay waxayna isku itifaaqeen inay istixbaab tahay in kulligii la masaxo laakiin waxay isku khilaafeen oo khilaaf ku jira in kulligii madaxa la masaxo ma waajiba mise qaar ka mid a haddii la masaxo waa ka gudaysaa qofkii shaaficiyada iyo waxay ku tageen qaar kaleba inay ka gudayso haddii qaar la masaxo oo waxa weeye qaar baa culimmada saa ugu tegey qaar ayaa saa ugu tegey laakiin sida saxiixa ah oo waxa weeye culummo badan ku tageen inay waxa weeye kulligii la masaxo weeye waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam kulli madaxa waa masixi jira mana ka sugnaanin sida ibnuqayim raximah llahu tacaala uu caddeeyey ma sugna nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu marna hal marna allaha ka dhigee inuu madaxiisa qayb masaxay intii kalena iska daayey kama sugnaan laakiin waxaa sugnaatay isagoo safara oo timaha madaxa ay ugu xidhan tahay cimaamad inuu foodda inta soo bixiyey oo foodda masaxay oo cimaamaddii dusha ka masaxay sida dumarkaba markay khimaarku u xidhan yahay oo kale loogu ruqseeyo inay dusha ka masaxaan haddaba culummada marka deliishatay oo yidhi qaar baa la masixi karaa waxay deliishadeen wamsaxuu biru'uusikum ba'da waxay yidhaahdeen waa litabciid waa qayb ka mida buu ku dhacaya laakiin culamaau luuqa waa diideen oo waxay yidhahdeen may ba'du maba noqotaba tabciid ee waxa weeye al-ilsaaq bay noqotaa ku dhejin macnaha timihiina ku dhejiyo masaxo saa u masaxo gacanta ku dhejiyo calaa kulli xaal khilaafkaasoo dhan waxaa looga baxayaa sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu waadixiyey oo uu caddeeyey in madaxa la masaxayo isagaana lagaga dayanayaa waxa weeye tafsiirka aayadda iyo waxa ay ka hadlayso nebigaa inoo waadixiyey maxaynu ka qaadanaynaa marka fawaa'idda xadiidka aynu ka qaadanayno kow waxa ugu horayn inay mashruuc tahay inaad labada gacmood calaacalaha aad dhaqdid saddex jeer inta aadan biyaha gelin horeyna waa u soo marnay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa attayaamun in midigta wax walba laga bilaabayo oo weesada markaa weysaysanaysid waa la midigaynayaa midigtaa laga bilaabaya waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa madmadada iyo istinshaaqa iyo istintaarku inaan laga tegaynin oo maca tartiib ah waxay horeeyaan madmadada ugu horraysa sandaarsiga iska soo celinta ayaynu saa u samaynaynaa oo aynu ku soconaynaa sidaas ka sugnaatay nebiga calayh isalaatu wasalaam waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa wejiga oo saddex jeer la dhaqo xadkiisana waxay yidhahdeen culummadu waa intaa timuhu ka soo baxaan ugu horayn dheerarkiisa meeshaa fooda ah halkaa ila daqni meeshaan waxa weeye garku ku dhammaado ayaa dheerarkiisu yahay balliciisuna waa dhegta laga bilaabo ilaa dhegta kale amaa marka intaasaa la dhaqaya waxaa kaloo ku xiga labada gacmood ilal mirfaqayn ayaa la gaarsiinaya maca almarfiqayn ayaa la gaarsiinayaa kabacdi markaa madaxaa la masaxaya marka la leeyahay madaxaa la masaxayaa labada dhagoodna madaxay la socdaan oo xadiid baa sugnaaday uu yidhi nabiga calayhi isalaatu wasalaam aludunaanu min alra'si madaxa ayay ka mid yihiin dhaguhu marka qaabka dhagaha iyo madaxaba loo masaxayo xadiis soo socdaa inoo caddaynaya waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa labada lugood in la dhaqayo oo markaa macal kacabayni oo waxa weeye canqawyadana lala dhaqayo waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa wujuubu tartiib sidaas uu nebigu calayhi salaatu wasalaam u weesaystay oo ay isugu xigaan ayaa loo weesaysanayaa oo aan waxba la isdabamarinaynin oo sifadii uu nebiga laynooga soo guuriyey ayaa mashruuca in la raaco waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa inay mashruuc tahay in sunnatul wudu' la tukado oo markaad weysaysatid laba ragcadood aad tukatid sunno ah waa mashruuc xilli kastana waa la tukan karaa iyadu xataa waqtiga karaahiyada ma soo gelayso oo waxa weeye daatu sabab baa la yidhahdaa asbaab bay leedahay waa bannaan tahay waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa qofkii saa u weesaysta oo laba ragcadood tukada oo aan markaa naftiisa adduunyo kale iyo ka fakerin ilaahay inuu u dembi dhaafayo culummaduna waxay yidhaahdeen waxaa lagu qaydayaa aayadda qur-aanka in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum ay waa saqaa'irta wa haddii laga dheeraada buu yidhi ilaahay waxyaalihii laydinka nahayo kabaa'irta ahaa ilaahay dunuubtiinna waa idin dhaafaya halkaa marka waxaa ka caddaatay dunuubta la isku dhaafayo oo waxa weeye weesada iyo salaadba la tukada salaadeeda kale inta u dhaxaysa iyo dunuubta la isugu dhaafo waa saqaa'irta akhdaada yareerkaa laakiin dunuubta waaweyn taxtaaju tawba towbad bay u baahan tahay in la toobad keeno wallahu aclam xadiidka sideedaad alxadiidu thaamin waa xadiidka sideedaad can camr ibn yaxya almaaziniy can abiihi qaala warka waa taabici ninkaani waa aabihiisuu ka warinaya aabihiisaa taabiciya wuxuu yidhi aabihiisaa wuxuu yidhi shahidtu waxaan joogay ninka la yidhaahdo camar ibni abi camar ibni abilxusayn ayaan la joogay oo sa'ala weydiiyey cabdullaahi ibni zayd cabdullaahi ibni zayd ayaa taabici ayaa saxaabiya raggan kale waa taabiciin wa marka ninkan xadiidka warinaya wuxuu yidhi waxaan la joognay saxaabigan markaasu waxaa weydiiyey ninka la yidhaahda camar ibna abilxusayn ayaa waxa uu weydiiyey camar ibna abilxasan xusein ma ah camar ibna abilxasan baa waxa uu weydiiyey ninka la yidhaahdo saxaabiga oo la yidhaahdo cabdullaahi ibni zayd ayuu weydiiyey muxuu weydiiyey can wuduu'i nabiy sala allahu alayh wali salam waa ujeedaa wowga waa la godayaa can wuduu'i ay weesadii nebigu weydiiyey waa ficilkii bay marka ku dhacaysaa qaabkii nebigu u weesaystay ayay saxaabigan weydiiyeen oo yidhahdeen noo sheeg sidee nebigu u weesaystay fa dacaa wuxuu u yeertay ay cabdullaahi ibni zayd baa u yeertay waa saxaabigee wuxuu u yeertay bitawrin fa dacaa waxa uu u yeertay cabdullaahi ibni zayd bitawr min ma tawrku marka waxa weeye waa weel shabaha baafka oo kale dharka lagu dhaqdo oo waxa weeye markaas biyihii inta lagu shubto gacmaha laga dardarsanayo ayuu u yeertay buy markuu u yeertay marka ayuu wuxuu rabaa inuu ficil u tusiyo qaabkii nabigu u weesaystay fatawada'a lahum wuxuu u weesaystay fatawada'a wuu weesaystay lahum iyagii ay taabiciintiibuu tusay sidii nebigu u weesaysan jiray wuduu'a nabiy sala allahu calayh waali wasalam weesadii nebiga calayhi salatu salaam buu u weesaystay seebay ahayd fa akfa'a calaa yadayhi wuxuu ku soo foorariyey fa akfa'a iyo fa afraqa waa isku macne oo xadiidkii hore wuxuu yidhi fa afraqa wuu ku soo foorariyey kana waxa weeye wuu ku soo qalloociyey oo saas buu ugu soo foorariyey weelkii calaa yaday gacanti gacmihiisa min atawr weelkii biyuu ku jireen ayuu saa inta usoo qabtay buu gacantiisa midigtaa ku shubay oo geesgees ugu foorariyey oo biyihii kaga shubay wey ee ma darsan oo gacantii ma dhexgelin leanna wuxuu rabaa marka hore inuu dhaqo waxa weeye gacmihiisa saddex jeer faqasala yadayhi gacmihiisiibuu dhaqay alaaan waa kafka marka yadaynku waxa uu ku dhacayo waa labada kaf uma adkhala waa sidii cumaan oo kale uma adkhala yadahu ay gacantiisii midig buu geliyey fi tawri waxa weye maaragtay weelkii ayuu geliyey oo waxa weye biyuhu ku jireen wuu soo darsaday weeye marka famadmada wuu luqluqday wastanshaqa wuu sandaarsaday wastantara alaaan sidii cumaan oo kale ayuu sameeyey intaa waa isku waafaqeen oo waxa weye waa isku mid oo waxba kuma kala duwanaa jayid kabacdi markaa waxa uu yidhi markuu saa sameeyey muxuu ku daray marka oo faa'iide ah alaaan saddex jeer alaaa khurafaatin saddex xantoobo oo biyo ah kharafaat kharfaat waxaa wey markaa hal mar saa usoo xantoobsatid saddex xantoobo halkii mar oo uu soo darsanayeyba macnuhu wuxuu ku caddaynayaa marka riwaayadaani ma aha inuu saddex xantooba ku luqluqday haddana saddex jeer soo sandaarsaday maya waa isku hal mar mid walba kow hal mar sankiiyo afkaba haddana labo sankiiyo afkaba haddana saddex sankiiyo afkaba hal mar baa la israacinaya alaaa kharafaatin macnaha saddex xantoobo unbuusaa ku sameeyey uma adkhala yadahu gacantiisuu geliyey fi tawri ayuu geliyey weelkii faqasala wuu dhaqay wajhahu wejigiisa alaaan saddex jeer waa isku mid mar uma adkhala yadahu gacantiisuu geliyey oo waxa weeye yadahu gacantiisuu geliyey faqasalahumaa waa dhaqay maratayni ay gacmihiisiibuu dhaqay maratayni ila almirfaqayni ay maca almirfaqayn ilaa mirfaqaynka laga gaado uma adkhala yadahu uma adkhala yaday gacmihiisiibuu geliyey gacantiisa labadiisii gacmood buu geliyey fa masaxa bihimaa wuxuu ku masaxay ra'sahu madaxiisuu labadii gacmood ku masaxay seebuu ugu masaxay marka qaabkee fa aqbala bihimaa wuu qaabilsiiyey intuusaa biyihii u geliyey gacmihii oo ka soo saaray ayuu labadiisii gacmood timihiisa saa ugu beegay wejigiisa meesha timuhu ka bilaabmaan oo fa aqbala saa ugu aadiyey bihimaa ay labadiisii gacmood wa adbara gadaal buu geeyey markuu gadaal geeyey maratan macnaha wuxuu yidhi wa aqbala bihimaa wa adbara macnaha wa aqbala intuu saa ugu horay kaga bilaabay oo gadaal geeyey ayuu wa adbara haddana soo celiyey oo meeshii uu ka bilaabay keenay riwaayadda dambaa sii caddaynaysa maratan waaxida hal mar hal mar uma kasala rijlayhi labadiisi lugood buu dhaqay riwaayadaana marka masaxaadda madaxa aad usii caddaynaysa soo socota wuxuu yidhi wa fii riwaayatin riwaayad kale bada'a wuxuu kaga bilaabay bimuqadami ra'sihi meeshaa madaxiisa ugu soo horraysoo ka bilaabmo ayuu labadii gacmood kaga bilaabay foodda xataa dahaba ilaa uu gacmihii la tegay bihimaa labadii gacmood ilaa uu geeyey oo la tegay ilaa qafaahu jeegadiisa halkaa jeegada uma raddahumaa labadii gacmood buu soo celiyey oo tatniyada damiirku mar walba wuxuu noqonaya labada gacmood uma raddahumaa labadii gacmood buu soo celiyey xataa rajaca ilaa uu ku soo celiyey ila almakaani aladii bada'a minhu meeshii uu awal ka bilaabay foodii uu ka bilaabay bimuqadami ra'si ayuu ku soo celiyey qaabku marka waxa weeye halkaasaa lagaga bilaabayaa fooda gadaal baa la geynayaa jeegada waa la soo celinayaa meeshii laga bilaabaa la keenayaa isla markaa ayaa labada dhagoodna oo xadiidkaani ma sheegin dhagaha ayaa labada dhagoodna labada farood oo murugsatooyinka la yidhaahdo oo suulka ku xiga fardhexada iyo suulka udhexeeya ayaa labada farood gudaha lagaga masaxayaa labada suulna labada dhagood gadaalkooda lagu masaxaya labada dhagood gadaalkooda ayaa labada suulna saa loogu masaxayaa markaas madaxii iyo dhegihiiba saasay ugu masaxmayaan uguna fasirmayaan axaadiidta oo al-udanaanu min alra'si iyo xadiidkaama marka la isku daro saasay waxa weeye isugu imaanayaan oo waadix u noqonayaan wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay ahayd wuxuu yidhi cabdullahi bni zayd ataanaa waxaa noo yimid rasuulu llaahi sala allahu calayh waalih wasalam ayaa noo yimid laakiin riwaayadan imaamu muslim baa gaar u wariyey waa min afraadi muslim waxa weeye waa riwaayadaha imaamu muslim uu gaarka u wariyey wey oo muttafaqun calayhi ma aha riwaayadda dambaa sheegay wa fii riwaayatin faataanaa rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam waxaa noo yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam wa akhrajnaa lahu maaan fii tawr wuxuu ku yidhi waxaa wariyay bukhaari maya riwaayadaa dambe waxaa warinaya imaamu muslim ayaa warinaya oo waxa weeye min afraadi muslim wey laakiin xadiidka riwaayadihiisay ka mid tahay oo wuxuu yidhi min fii tawrin min sufar macnaha baalka ayarkaa oo baafka laga sameeyey sufarka oo waxa weeye nuxaasta laga sameeyey oo ayuu wuxuu yidhi marka watawru shibhul dasdi dasdi waa baafka wey ayuu shabahaa weelkan dharka lagu dhaqo ayuu shabahaa marka waxaana laga sameeyaa waxa weeye nuxaasta iyo macdinta waxaasa laga sameeyaa kaas weeye weelka uu tilmaamayo calaa kulli xaal xadiidkani wuxuu inoogu sii daray oo waxa weeye inoo faa'iideeyey waxyaalihii uunan xadiidkii hore qayb ka mida oo uuna sheegin ayuu inoo waadixiyey oo wax yareen bay ku kala duwan yihiin xadiidkii hore kow waxyaalaha ku kala duwan yihin waxaa ka mid a wuxuu xadiidkani caddeeyey madmadada iyo istinshaaqu inay tahay hal xantoobo oo waxa weeye mar walba labadooda la isku soo qaadanaya biyaha oo qaybna afka la gelinaya qaybna qaybna sanka laakiin xadiidkii hore wuxuu yidhi wuu luqluqday wuu sandaarsaday ha keliya laba waxay ku kala duwan yihiin xadiidkani xadiidkii hore wuxuu inoo sheegay ghasluliyadayni inay saddex jeer ahayd laakiin xadiidkani oo xadiidkan oo fi hada alxadiid dakarahu waxa weeye maratayna faqad wuxuu inoo sheegay xadiidkani in gacmaha yadaynka uu laba jeer keliya dhaqay wayna bannaan tahay iyaduna oo waxa weeye waa arrin sugan wa wuxuu kaloo inoo sheegay qowluhu wuxuu yidhi uma adkhala yadahu fagasala wajhahu alaaan saddex jeer buu dhaqay marka wuxuu inoo caddeeyey ifraadulyaddi waa riwaayatu muslim laakiin akaru riwaayaat oo imaamu albukhaari iyo sida imaamu nawowi uu leeyahay raximah llahu tacaala waxa weeye oo yadayn baa soo aroosay laakiin xadiidkani waxa uu yidhi faasala wuxuu yidhi uma adkhala yaddahu oo yaddii mufrad buu ka dhigay mufrad ayuu ka dhigay marka wuxuu yidhi qowluhu uma adkhala yadahu fagasla wajhahu alaaan waxa weeye ifraad lyaddi riwaayatu muslim weeye wa akaru riwaayaat lbukhaariy imaamu lbukhaari riwaayadihiisana waxa weeye waxaa ku soo arooreysaa iyadana sidoo kale laakiin wax dhibaa maro waxa loo jeedo waxa weeye waa un midigtii buu geliyey midigtii ayuu geliyey unbaa loo jeeda waxay kaloo ku kala duwan yihiin xadiidkii hore waxa uu ina yidhi masaxa ra'sahu laakiin ma sheegin qaabka iyo kayfiyada uu masaxay xadiidkaana wuxuu inoo caddeeyey qaabka iyo kayfiyada uu u masaxay ayuu inoo caddeeyey dhagaha unbuuna inoo sheegin dhagahana axaadiid kalaa sheegtay oo caddaysay waay waxa aynu marka ka faa'idaynaa axaadiidtan oo dhan oo waxa weeye inoo xadiidkanna inoo caddaynayaa oo waadix inooga dhigayaa oo ugu muhiimsan qaabka kayfiyada loo masaxayo madaxa ma sugna in waxa weeye madaxa fooda inta saa loo loo masmasaxo in laga tago sida shaaficiyadu sameeyaan arrintaa arrin axaadiidtu saacidaysa maaha sida saxiixaa waa in madaxa oo dhan la masaxo weeye saas ayay ku sugan tahay axaadiidta nabiga calayh isalaatu wasalaam xadiidka sagaalaad alxadiidu taasic can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tiri kaana rasuulu llahi sala allahu calayh waalih wasalam rasuulku ilaahay waxa uu ahaa kaana haddii la yidhaahdo waa istimraariya macnaha haalib axwaalihi waxa uu ahaa inta badan waxa uu ahaa mid sameeya yucjibuhu mid ay cajab geliso oo jecel attayamun in waxa weeye la midigaysto wax walba in midigta laga bilaabo wax walba oo wanaagsan in midigta laga bilaabo qayb bay marka ka sheegtay waxyaalihii noloshiisa aad oo dhan bay qayb ka sheegtay fii tanaculihi kabaha markuu xidhanayo oo nacliga kabaha la yidhahdo wa tarajulihi marka uu shallaysanayo wa duhuurihi iyo markuu dahaaro qaadanayo ama weese ha noqoto ama qubayska ha noqote wa fii sha'nihi kulli arrimihiisoo dhan macnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa tayammumka wax walba inuu midigta ka bilaabo ayuu jeclaa marka qayb ka mida inoo sheegtayoo markuu waxa weeye kabaha gashanaya lugta midigta ayuu gelin jiray midda hore markuu shallaysanayo dhinaca midigta ayuu kaga biraari jiray marka uu dahaaro qaadanayo weesaysanayo midig midig midigta ayuu hormarin jiray wax walba midigta gacanta waxa weeye midigta lugta midigta waa wixii markaa midig la hormarin karo waay wa fii shacni kullihi ay arrimihiisoo dhanna midigaysiguu jeclaa nabiga calayhi salaatu wasalaam oo waa arrin caama caamkaa marka wa fii sha'ni kullihi waxaa loo waa caam laakiin waxyaalaha ka baxaya oo waxa weeye takhsiis baa gala waxyaalaha ka baxaya oo maalan nebiga calayhi salaatu wasalaam marka uu masaajidka ka baxayoo kale lugta bidix baa la hormarinaya oo lugta midig baa masaajidka ku dambaynaysa markii musqusha la gelayoo kale lugta bidixdaa la horgelinaya marka waxyaalahaasoo kalea ka baxaya oo nusuustu ka saadhay amaa wixii kale oo caama oo dhan oo wanaagsan midigta ayaa lagu hormarinayaa saas ayuu maaragtay ku caddaynaya xadiidkan marka waxaa loo keenay meeshaan oo sababta uu keenay waxay tahay in la midigaysto oo waxa weeye weesada markaa weesaysanaysid aad midigta kaga bilowdid wax walba inaad midigta kaga bilowdid waxaynu ka faa'iidaynaa markaa marka ugu horraysa in midiga inta la hormariyo waxyaalaha midigtaa la hormariyo inay waxa weeye dariiqadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay tahay ayaynu ka faa'iidaynaa oo wuxuu leeyahay imaamu nawowi raximah allahu tacaala waa qaacido sharciga oo mustamira wax walba oo waxa weeye la jecel yahay oo wanaagsan in midigta lagu hormariyo ha waxyaalaha kalena bidixda marka waa in weesadiina midigta laga hor la hormariyo wax walba waay wax walba oo markaa mid wuxuu yidhi oo kale wax walba oo bidixda u suubanada u suubanna oo u habboon bidixdaa lagu qabanayaa oo lagu hormarinayaa waxyaalaha wanaagsan oo dhanna midigta ayaa waxa weeye iska leh sidaas ayuu u keenayaa laakiin booskan xadiidka wuxuu u keenay baabkan waa in weesada midigta laga bilaabo ayuu waxa weeye ku wada alxadiid alcaashir xadiidka tobnaad waxa uu yidhi wa can nucaym can nucaym almujamir can abi hurayrata radia allahu canhu waa taabici markaa ee nucaym abu hurayra xadiidka ka warinaya can اnabiyi salى اllahu alayh ali slam anahu qaala inuu nebigu yidhi ina ummatii yudcuna ywma alqiyaama ina ummatii ummadayda ay ummat lislaam inta rumaystay weeye yudcowna waa loo yeeraya yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha guran muxajaliin guran iyagoo dharan dharta waxaa la yidhahdaa ama gabasha ama dhalaasha ama galaasha la yidhaahdo neefka fardaha oo kale ama idaha halkaa foodaa cad oo meeshaa salaanta ah diilin yaroo cad ku leh ayaa gur la yidhaahdaa oo waxa weeye fardaha iyo aada loogu isticmaalaa muxajaliina taxjiilkana waxaa la yidhahdaa kuwa qoobabka cadcad oo waxa weeye fardaha iyo idaha ayay u badan yihiin oo qoobabka cadcadaanka ku leh marka ayaa loo yeerayaa iyagoo saasa oo min aathaari alwuduu meeshii weesada raadkeedii marka macnaha oo guud waxa weeye qofkii muslimka ahaa aakhira wuxuu imaanayaa xubnihii uu ka weesaysan jiray oo ifaya oo nuuraya oo waxa weeye sida faraska halkaa salaanta ah wejiga ku leh diilinta cad halkaa marka uu fardaha ka dhex muuqdo horay buu ka muuqanayaa isagu oo waa ka duwan yahay fardaha kale marka ummaddii oo dhan oo halkaa carasaadka taagan khalaa'iqtii oo dhan oo gaaladii iyo islaamkiiba ayaa waxaa loo yeerayaa markaa ummaddii nebiga calayhi salaatu wasalaam ummatulislaam kuwii ajiibay weeye markaasay waxay imaanayaan iyaga oo markaas meelihii ay ka weesaysan jireen oo dhan uu nuur ka baxayo oo ifaya ayay imaanaya min aathaar alwuduu waa fadligii weesada marka qaala abuu hurayra waxa uu yidhi oo qowlkan ah faman istadaacaa waa qowl abuu hurayra ee nebigu ma dhihin nebigu ma dhihin sida culammadu caddeeyeen waana inoo imaan doontaa aqwaasha culammadu faman istadaaca qofkii awooda oo minkum idinkayda ka mid a an yutiila inuu dheereeyo huratahu waxa weeye galaasha ama nuurkiisa ama iftiinka ka baxaya oo calaamadaas hadduu doonayo inuu dheeraysto falyafcal ha sameeyo oo ha ku dadaalo waxaa laga garanayaa markaa laga fahmayaa qowlkaa haddii ugu socdo haddii nebigu dhihi lahaa macnaha weesada in aad loo badin karo wejiga marka la dhaqayo ilaa iyo madaxa oo dhan lala dhaqi kara laakiin saas ma aha macnaha loo jeedo oo waa caddayn doonaa qowlkan abu hurayra macnaha saxiixa loo jeedo wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ah aakhar lafdi kale wuxuu yidhi abu hurayra wuxuu yidhi nucaym ibnu mujamir baa dhahaya ra'aytu waxaan arkay abaa hurayra yatawada'u weesaysanaya faqasala dhaqay wajhahu wejigiisa wa yadayhi labadiisa gacmood xataa kaada ilaa uu ku dhowaaday yabluqu inuu gaarsiiyo weesadii uu dhaqayay ilaa uu ku dhowaaday inuu gaarsiiyo alminkabayn labada garab inuu gaarsiiyo uma qasala rijlayhi labadiisa lugood buu dhaqay xataa rafaca ilaa uu kor uga qaaday ilaa saaqayn dhudhunka oo dhan ilaa uu dhaqayo uu jilbaha ku dhowey uma qaala waxa uu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaquulu odhanaya waa fahan marka abu hurayra abu hurayra saa u weesaystay waana fahan uu fahmay abu hurayra marka wuxuu yidhi nabigaan maqlay oo odhanaya ina ummatii yudcuna yowma alqiyaama maalinta qiyaama ummadayda waa loo yeerayaa quran muxajaliin min aathaari alwudu weesadii aathaartii weesada iyadoo ay dhalaalayso faman istadaaca minkum an yutiila quratahu falyafcal waxa weeye qofkii wa taxjiilahu falyafcal qofkii awoodi kara inuu saas sameeyo dheeraysta ha sameeyo wa fii lafdi limuslim lafdi muslim wuxuu ahaa abu hureyre wuxuu yidhi samictu khaliilii khaliil waa qofkaad aada u jeceshahay yaquulu odhanayaan maqlay tabluqu way gaaraysaa alxullatu quruxdu alxilyatu quruxdu tabluqu xilyatu lmu'min macnaha qofka mu'minkaa tabluqu alxilyatu min almu'min qofka mu'minkaa quruxda loo xiraya jannada waxaa gaaraysaa min xaysu meeshii yabluqu uu gaadho alwuduu weesadu ay gaadho oo macnaha xuliyada waad aragteen waxyaalaha quruxda ah gacmaha iyo dumarku markay xihanayaan qoobabka iyo gacmaha iyo dhegaha iyobaa lagu xirtaa marka wuxuu yidhi qofka quruxdiisa waa loo saa'idinayaa intuu weesada geyn jiray oo dhan qurux baa loogu xiraya calaa kulli xaal xadiidkan waxa weeye waxaa ku jira laba arrimood oo culummadu ka hadleen kow qowlka abu hurayra oo mudrajka ah oo idraaj baa la yidhaahdaa musalax alxadiid qowlkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ahaa ina ummatii yudcuna yowma alqiyaama quran muxajaliin ayuu wuxuu abu hurayra ku dabadaray hadalkiisii oo la rabay inuu kala saaro oo ah faman istadaaca minkum sidaa daraaddeed ayaa faman istadaaca minkum waxaa loo fahmay inuu nebigu yidhi laakiin culummada muxadisiintaa caddeeyado ma a odhan nebiga calayhi salaatu wasalaam ee waxa weeye waa qowl abu hurayra waxaana arrintaa waadix ka dhigay oo caddeeyey culummada muxadisiinta sida xaafid ibni xajar iyo fatxulbaariga markay sharaxayaan imaamu nawowi culummadoo dhan kulli waa caddeeyeen haddaba culummadu waxay ka hadleen oy waadix ka dhigeen oo caddeeyeen weesada waxaa la gaarsiinayaa waa intii nebigu gaarsiiyey calayhi salaatu wasalaam laga kormarin mayo amaa fahamkan abu hurayra uu saa isagu u fahmay oo isagu uu arrinta saa u fahmay saxaabadii kale saa kama fahmin saxaabadii kale kamay fahmin lam yunqal can axadin min asaxaaba annahu fahima hada alfahm hal qof oo saxaabadii ka mid a inuu sidaa u fahmay lagama soo guurin bal waxaa sugnaatay abu hurayra inuu keligii arrintan samayn jiray oo waxa weeye uu xataa dadka kale uu ka qarin jiray dadka kale uu ka qarin jiray sida ay riwaayaduhu ku caddahay oo waxa weeye maaragtay abu hurayra keligii uu arrintan sameeyey oo riwaayad baa waxaa ku caddaatay isaga oo waxa weeye samaynaya oo waxa weeye maaragtay weesaysanaya ayay gadaalkiisa soo istaageen markaasay waxay yidhaahdeen rag taabiciin ah waxay yidhahdeen waa maxay weesadan aa weesaysanaysid isagoo ilaa garbaha ku dhoweeyey markaasuu wuxuu yidhi oo ma halkaanaad joogteen haddii aan ogahay inaad meesha joogtaan maba sameeyeen sidaa laakiin nebigaan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam oo odhanaya qofka mu'minkaa quruxdiisa waxay gaaraysaa meeshii weesadiisu gaarto marka waa fahan abu hurayra uu saa u fahmay culummaduna waa caddeeyeen inuu fahamkaani faham saxiixa ahayn oo lagu raaci maya abu hurayra waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam sidii ugu wanaagsanayd oo ugu dhammaystirnayd ayuu u weesaystay mana la khilaafayo oo waxa weeye meeshii u gaarsiiyey ayaynu gaarsiinayna xataa riwaayadaha kale oo waxa weeye abu hureyre laga wariyey oo faraha badan oo xadiidkan waxa weeye in badan lama socoto laakiin riwaayadan nucaym unbay la socotaa marka sidaa daraaddeed culummadu waa caddeeyeen sida xaafid ibn xajar iyo imaamu nawowi iyo kulli waadix bay ka dhigeen fahamkan abu hureyre inaan lagu raacayn ee lagu gaabsanayo sidii nebigu u weesaystay calayhi salaatu wasalaam meeshii uu gaarsiiyey unbaa la gaarsiinaya saasay ku tageen akar alculamaa oo waxa weeye caddeeya xadiidkuna kuma tusinayo in la dheereeyo oo waxa weeye maaragtay marka la leeyahay hadda qofka mu'minkaa quruxdu waxay u gaaraysaa meeshii weesadiisu gaadhay oo hadda curfiga dadka haddii la yidhaahdo qofka quruxdiisa waxaa loogu xirayaa halkaa garabka ah quruxba uma yaqaanin ee waxa weeye halkan jinjimaha iyo meeshaan suxulka intaas hore ayaa waxa weeye waxyaalaha ziinada ah quruxda ah lagu xirtaa marka weesada nebiga calayhi salaatu wasalaam lama dhaafinayo lama dhaafinayo qowlkaana waa mudraj oo abu hurayra leh ee ma aha qowl nebiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay ma aha marka saasay culimmadu u caddeeyeen qowlka culummada oo caamkaa ayaynuna ku soconaynaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala jayid baab cusubaa marka bilaabanaya halkaa aan ku joojino in sha allahu tabaaraka wa tacaala